ridwan waad mahadsan tahay waxaan rabaa marka hore inaan dadweynaha fahamsiiyo arrintan waxay quseysay laba kun iyo afariy tobankii bishii abriil shan iyo labaatankeedii xukuumaddii anaga naga horreysay wasiirkii aniga horreeyey ayaa wuxuu la galay heshiis somo oyel heshiiskaas oo loo yaqaano heshiiskii tayeenta shaqaalaha ama capacity building program kaasoo oo ahaa in la siiyo loo helo wasaaradda dad khubaro ah oo la shaqeeya wasaaradda oo ka caawiya arrimahan sahminta iyo soo saaritaanka arrimaha shidaalka tii marka waxay dhalisay laba kun iyo shan iyo tobankii baaritaan ay sameynay qolooyinkan eedeyn ay soo jeediyeen qolooyinkan loo yaqaan monitoring group ama qoraha la socda cunaqabateynta soomaaliya saaran eedeyn ayay soo jeediyeen oo waxay yidhahdeen arrintaas waa arrin musuq maasuq ah tii ayaa waxay dhalisay in baaritaan uu bilowdo baaritaanka marka waxaa sameeyey laba dhinac ayaa ahayd mid soomaaliya ayaa sameysay oo prime ministerka soomaaliya ayaa wuxuu amray guddi sameeyey bishii september laba kun iyo shan iyo tobankii muddo dood ayay baaritaankaas guddigaas wadeen waxay soo saareen natiijadu waxay tahay inaanu wax musuqmaasuqu dhex marin wasaaradda iyo sama oil sidoo kale bishii julaay laba kun iyo shan iyo tobankeedii ayaa xafiiska loo yaqaano serious fraud officeka ama xafiiska musuq maasuqa daran ee u k waxa uu bilaabay inuu baaro sama oil ayadoo la baarayo eedeyntaas muddo toddobiiyo toban bilood ah ayuu qaatay eedeyntaa eedeyntaa marka way soo gabagabowday bishan ayay soo gabagabowday december wax caddeynahna waa lagu waayay inuu wax musuq maasuqa dhex maray wasaaradda iyo summer oil soo marka wasaxafireedka aan soo saarnay arrintaas ayay ku saabsaneyd marka waxaan ku faraxsanahay inkastoo wakti dheer ay qaadatay in aana wax eed ah lagu haysan mas-uuliyiintii soomaaliyeed iyo wasaaradda waxaan la soconnaa dabcan baaritaanka ka sokow dowladda soomaaliya ay ku sheegtay in wax musuq maasuqa aanu jirin sharikadda soma oiland gas waxay sheegtay inay jiraan qarashaad ay ku bixisay oo keliya tayadhiska hay-adaha dowladeed gaar ahaan kuwa ka shaqeeya arrimaha shidaalka adigana hadda waa xustay marka lacagahaas maadaama lagu bixiyey tayada ma isleedahay hadda waxbaa iska bedelay wasaaradda batroolka iyo guud ahaan shaqaalaha ka shaqeeya tayadooda runtii waxay saamaxday soomaaliya sida la socoto arrimaha shidaalku waa arrimo nagu cusub oo ma aha waddan hadda ka hor ama laga sahmiyey ama laga soo saaray ma ahayn anagoo bila oo marayno ayay dagaaladii sokeeyey bilaadeen kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sagaashanaadkii kadibna de waa tii faraha laga qaado colaad waddanka ee ka dhacday marka ma ahayn industry ama maanaha meel ay horumar badan ka jiro waxyaabihii marka noo hirgaray maanaha saddexdii sano ugu waaweyn oo waxay ahayd waxaa kamid a inaan diyaarino siyaasadihii shuruucdii sidaad og tahay maanta wasaaraddu waxay leedahay xarun ay ku howlgasho oo ay ay shaqaalo soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan iyo iyo shaqaalo ajnabi ah sidoo kale inaan ururino xogtii soomaaliya inaan meel walba ay jiraan inaan raadino aan ka daba tagno aan meel isugu keeno sidoo kale inaan diyaarino nidaamintii ama regulator waxaa loo yaqaano inaan ayada laftigeeda aan diyaarino oo ama review aan ku sameyno sidoo kale waxaa jirtay inaan diiwaangelin u sameyno ama waxaa loo yaqaano petroleum registry inaan sameyno oo aan sheegno cid walba aan la xiriirno cid walba oo soomaaliya kulahayd xuquuq ama macnaha kulahayd wax laqana concession agreement soomaaliya kula jirta ina ama ay soo doontaan xuquuqdoodii oo ay soomaaliya ka hor garaan ama ay fasaxaan soomaaliya si ay soomaaliya ay u samaysato saaxiibo cusub ama shirkado cusub oo ay la gasho heshiis sidoo kale waxaan dib eegis u sameynay waxaan loo yaqaana heshiiska shirkadaha lala galo ee shidaalka oo marka waxaasoo shaqaa waxaa ka shaqeeyay dad soomaaliya iyo kuwo kalo badan waxaa ka shaqeeyay dad soomaaliya oo kubraa oo kala duwan taana maana suurtagal lahayn haddii aana la helin sidoo kale waxaa noo suurtagashay inaa macnaha scholarship ama training aan u helno dhalinyaro soomaaliyeed oo aan filayna mustaqbal soomaaliyeed qayb ayay ka qaadan karaan marka marka waxaasoo shaqaa ma waxaad leedahay waxaa lagu fuliyey lacagaha ay bixisay somo oil maya maya maya somo oil lacagahaas oo dhan de waa qiyaas kartaa lacagta aan ka hadlayno somo oil waxay noo saxday ama ay u saamaxday wasaaradda inay hesho kubaro kubaradii yaa ka shaqeynayay soo marka ma aha in sama oil ay lacagahaas bixinayso maa laakiin shaqaalihii ka shaqeynayay ayaa mushaarkaas ayay u heshay taasa marka waxay ay saamaxday inay hesho dad kubaraa oo kasuule oo arrimahan ka shaqeeya waayahay muddo dheer ayay somo oil ku jirtay baaritaan iyo sahmin ku saabsan shidaalka soomaaliya oo dabcan ah heshiiskii markii hore dowladdu ay la gashay maxay hadda iyagu soo bandhigeen maxay tahay natiijada aad dhinacooda ka haysaan runtii ridwan waxaan rabaa inaan kusa ku saxo somo oil maana gelin exploration waxaa loo yaqaan ama sahmin maysa gelin somo oil waxa ay samaysay waxay tahay xog ururin ayay samaysay oo laga soo xoog ururiyey badda soomaaliya xogtii waa lasoo aruuriyey sidaad la socoto decemberkii laba kun iyo shan iyo tobankii ayaa soomaaliya lagu soo wareejiyay xogtaas xogtaas hadda waxay taallaa wasaaradda xarunteeda taallaa sidoo kale xogtaas waxaa waa la iibiyaa oo shirkad ka madax banaan sama oyel oo ayay ayaa iibisa marka runtii waa ku faraxsannahay in aan wax badan kala soconno kheyraadka la garansan yahay inuu ku jiro soomaaliya marka xogahaas waxaa laga iibinayaa sharikadaha shidaalka ee danaynaya soomaaliya ha cid allaalay shirkadii danaynaysa ayaa ka iibinaysa lacagta kasoo baxdana waxay kusoo dhacaysaa single treasury accountka ama wasaaradda maaliyadda lacagta ee akoonka ay leedahay soomaaliya oo bangigii dhex ku taala ayay kusoo dhacaysaa oo ma aha lacagay maamulaysa wasaaradda maaha